muqdisho waxaa ka bilowday dadaallo xoogan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan ganacsatada muqdisho ayaa ku dhawaaqay lacag dhan lix boqol iyo afartan kun oo doolar oo ay uga qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamuud cabdikariin gabayde oo ka qayb galay shir ganacsatada ay ugu hadleen arrimaha fatahaada ayaa sheegay in ganacsatada ay diyaar u yihiin in ay qayb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadka loo badbaadiyo lix boqol iyo afartan kun oo doolar waxay ku jirtaa gacanta guddiga maanta alxamdulilah ilaahay ka ajarsiiyo inta ku yabooday dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday gargaar lacageed oo ay ugu qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadka ka dhashay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in dowladda ay dadka dhibaataysan ugu deeqday lacag dhan shan boqol oo kun oo doolar taasi oo loogu talagalay in wax loogu qabto dadka ay fatahaaduhu saameeyeen runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulay dowladdu wixii karaankeeda way geysay sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda qatar iyo dowladda turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay-adaha caalamiga kulligood shaqi ka hayaan inkasta oo dhib dhacay oo dad dhintay qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato fatahaadda inaan haddana impactiga dowladdu ay ay usii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo dadaalka iyo wax ururinta ka socda meelo badan oo dalka ah dadka soomaaliyed isu xilqaamayaan ee dadka walaabahooda ugu gurmanayaan aada iyo aad baanu u ammaanaynaa ololaha tabarucaada ee lagu taageerayo dadka dhibaataysan ka sokow dadka qaar ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro fatahaadaha ka taagan gobolada dalka oo hiiraan ay ugu horeyso waa kan cabdiraxmaan cusmaan jimcaale oo wasiir iyo xildhibaanba kasoo noqday dowladii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan arrintan waa arrin wax laga qaban kara waaye cidda wax ka qaban kartaana waa ciddii maamula oo canshuur qaadayso bulshada maxaan ku idhaahdaa waxbaan idiin qabananaynaa leh ayaa laga rabaa haddii taas la waayana waxaa dadka maxaan ku idhahdaa waxgaradka aqoon-yahanka duubabka intaasaa looga baahan yaha marka maxaan ku idhaha hadday garan waayaan kuwii maamulka ahay lafteeda waxaa la rabay bulshada duubabkeeda iyo dhaqankeeda iyo maxaan ku idhahdaa aqoon-yahankeedu inay maxaan ku idhaha ka fikiraan marka waa arrin dhanka maamulkana ka dayacan dhankii kalena dad bulshaduna ay maxaan ku idhahdaa dayaca lafteeda wax ku leedahay sidoo kale cawaale ciimow cabdi oo wasiir kasoo noqday dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa aaminsan in dhibaatada taagan wax laga qaban kari sidaa oo dhan hadda inta khasaaraha intaas la egyahay intaasoo dhaqaala ana ku baxayso waxay aad ugu yar tahay inta hal mar lagu xallin karo fatahadan dhibaatadu soo noqnoqoto laga yaaba intaasoo milyana ku baxday laga yaaba inay xalkeedana lagu samayn karo wax ka yar hal milyan oo webiga buuraha ku teedsan magaalada ayaa waadiyaasha ku daro waadiyaashaasna webigay ku daraan sidaasa marka magaaladana ay ku harqantahayo dadkii ay dhibaato u gaarsiisaa marka haddii meel lagu jihayn karo dadka qobarada u leh webiyaha arrimahooda iyo fatahaadahan iyo loo qabto siminaaro xal waara ay ka keenaan laga yaabo inay arrintaasaan dhaamileed wax badanna laga qaban lahaa fatahaada webiyada ayaa dhowr jeer kusoo noqnoqday qeybo ka mid ah gobolada dalka ka uu sababay musiibo bini-aadamnimo dad badan ayaa rumaysan in inta lagu baraarugi lahaa marka uu dhibku bilowdo loo baahan yahay in qorshe iyo go-aan midaysan laga qaato sidii wax looga qaban lahaa xaaladda taagan iyo dhibaatada joogtada ah xuseen babukar maxamed v o a muqdisho